bismi illaahi raxmaan iraxiim asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ramadaan kariim subax wanaagsan kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda dalsa qodobada ugu waaweyn warkeena subaxnimo aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo kulan la qaatay ra-iisul wasaaraha dalka talyaaniga kulankii saddex geesoodka ah waddamada etoobiya ee soomaaliya iyo talyaaniga ayaa maanta ka furmaya magaalada caasimadda u ah dalka etoobiya adisababa galmudug oo war ka soo saartay dagaalada ka socda qaybo ka mid ah gobolka galgaduud saraakiisha ciidanka xoogga dalka oo sheegay inay dib ugu laaban doonaan degaanka budbud shalaytay gacantay ku dhigeen kadib markii ay sheegeen xeelad dagaal in magaaladaasi ay uga soo baxeen akhbaaraadka caalamkana waxaad ku dhegaysan doontaan dowladda dalkaasi ukrein ayaa ka hadashay dib ugurashada ciidankeeda qabsashada ciidanka dalkaasi ruushka ee magaalada lagu magacaabo baktoor
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
intaasi waa qodobadani wararka ugu waaweynah dhegeystaal kusoo dhawaada warka oo dhammaystiran madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa kulan kula qaatay adis ababa ra-iisul wasaaraha dalka talyaaniga madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa la kulmay ra-iisul wasaaraha dalka talyaaniga haweeneyda lagu magacaabo georgiana meloni kulan hordhaco saddex geesooda dalalka soomaaliya iyo etoobiya ay ku yeelan doonaan adis ababa madaxweynaha ayaa la wareegay ra-iisul wasaaraha dalkaasi meloni qorshayaasha hirgale ee dalka lagu xereynayo sida uu sheegay dagaalamayaasha al-shabaab ay u leedahay gobolkii guud ahaan caalamka xasiloonida soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa xuseen guule wax ku oola laga gaaray wejiga koowaad ee dagaalka ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab dhowaan uu bilaabi doono howlgal wadajir ah oo ka qeyb qaadanayeen dalalka safka hore ee dariska laha soomaaliya maadaama ay khatarta uu sheegay al-shabaab ay kusii fidayso qeybo ka mid ah gobolka bariga dhibaatada ay gaarsiiyeen dadka rayidka ay weliba cunaqabataynta ay ku soo rogeen sida uu sheegay iyo saameynta ugu yeelatay gobolka geeska afrika dhanka kale ra-iisul wasaaraha dalka talyaaniga haweeneyda lagu magacaabo georgia meloni ayaa madaxweynaha iyo dowladii shacabka soomaaliya isugu bogaadaysa tallaabooyinka muuqdaha ee laga qaaday dhanka xasiliinta ay weliba dowladiska waxaana soo bandhigtay garab istaaga dowladda ee ku aadan xaqiijinta higsiga shacabka soomaaliyeed kuwaasay ugu horeeyaan soomaali nabad ah weliba dunidana heshiis la-ah madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa shalay tegay magaalada adisababa ee caasimada dalka etoobiya isagay wafdi u hogaaminaysa ay u qeybgalaan kulan halkaasi ka dhacaya magaalada adisababa ee caasimada dalka etoobiya ayaa maanta oo sabtia waxaa ka furmaya shir saddex geesooda kaa oo ay ka wada qeybgeli doonaan madaxweynaha dalka soomaaliya ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed iyo ra-iisul wasaaraha dalka talyaaniga georgiana meloni kulanka saddex geesoodka ayaa waxaa diiradda lagu saari doona xiriirka dowladaha talyaaniga etoobiya iyo soomaaliya waxaana ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya hore u sheegay kulankan looga hadli doono arrimaha gobolka geeska afrika gaar ahaan bariga iyo howlgallada ka dhanka al-shabaab ah ee ka jira gudaha dalka soomaaliya ra-iisul wasaaraha dalka talyaaniga ayaa iyadu sheegtay in qorshayaashu ay doonayso wadahadalkan saddex geesoodka lagu doonayo in lagu sameeyo isbahaysi cusub laakiin ma jirto ilo madax bannaan oo ku saabsan in isbahaysigan saddexda wadan uu yahay mid iyagu ay soo qabaqaabisay dowladda dalka talyaaniga madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee ku sugan dalkaasi etoobiya ayaa isaguna qeyb ka noqonaya kulankan isagoo halkaasi ka jeedin doona khudbado dhinacyo badan taaban oo kaga hadlayo xaaladihii ugu dambeeyey gudaha dalka soomaaliya dhaqdhaqaaqyada ciidan ee ka socda gudaha dalka howlaha nabadeynta iyo weliba sidoo kale qorshayaasha dowladiisa ku aadan doorashooyinka soo socday ka dhici doona gudaha dalka soomaaliya maamulka galmudug ayaa waxaay ka hadleen howlgalladii ugu dambeeyey ee ka dhacay gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan qeybo ka mid ah magaalooyin badan oo ku yaala gobolkaasi galgaduud galmudug ayaa sheegtay in ciidamada xooga dalku ee kuwa degaanku ay qabsadeen goobo muhiima oo ku yaala gobolka galgaduud waxaana ay soo hadal qaadeen in ay ciidanka dowladdu ay sida ay sheegeen ay gacanta ku hayeen qeybo ka mid ah galcadda iyo magaalada uu sheegay maamulka galmudug ee dalxiiska ku wacan ee ah budbud iyo magaalada caliyabaal oo ku dhowaad labaatan tuulo ay sheegeen ay gacanta hore ugu hayeen dagaalamayaasha al-shabaab balse uu sheegay in ciidanka dowladdu haatan ay gacanta ku hayaan qoraalka galmudug ayaa inta ugu daray in wejiga labaad ee howlgallada ay si xuula uga socdaan gobolka muduga gobolka galgududdahare waxayna ciidamadu ay kusii siqayaan bayshitiri maamulka galmudug warqad qoraal ay soo saartay magaalada degmada faca weyn ee ceelbuur iyo degaanada ku hareeraysan halkaasi ay ku sugayeen baytiri dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ciidamada dowladda ayaa la sheegay in iyadu tuulooyin ka tirsan degaan hoos yimaada degmada celeera gaar ahaan deegaanka loo dalxiis tagoo budbud ay gacanta ku dhigeen kadibna ay sheegeen inay isaga soo baxeen taliyaasha guutooyinka saddexaad iyo afraad ee qeybta toddobiy labaatanaad ciidanka xoogga dalka sani cabdulle weliba ibraahim yuusuf ayaa hogaaminaya howlgalkan sida ay sheegtay maamulka galmudug saraakiisha howlgalka ayaa dowladdu sheegeen ciidamadu ay miinooyin fara badan ay ka saareen sida ay sheegeen degaanadii ay ka qabsadeen dagaalamayaasha al-shabaab dowladda dalka mareykanka ayaa sheegtay in dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe ee soomaaliya ay garab ku sii doonto sidii ay uga qeyb qaadan lahaayeen dagaalada ka socda qeybaha ka mid ah gudaha dalka soomaaliya ku-xigeenka safiirka dowladda mareykanka ee arrimaha soomaaliya oo booqasho ku tegay magaalada kismaayo lana kulmay qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedkaasi oo hogaaminaya madaxweynaha maamulka jubbaland axmed islaaxme madoobe ayaa ka wada hadleen ogolada ka dhanka al-shabaab ka socda gudaha dalka sidii doorka jubbaland ugu qaabqaadan lahayd arrintaasi ciidanka dowladda soomaaliya ayaa waxaay howlgallo ay ku qabqabanayaan dadka isticmaala daroogada iyo weliba goobaha lagu iibiyo waxyaabaha maanka dooriya ay ka sameeyeen qeybo ka mid a xaafado badan oo ku yaala degmooyinka gobolka banaadir ciidanka dhowaanta lagu soo tababaray dalkaasi ugandha qeybtana ka ah howlgalkan islamarkaana ah ciidan koofiyacasa ciidanka sida booliska militariga sida booliska ugu tababaran m p-da ayaa la sheegay inay qeyb ka yihiin howlgalkan ka socda xaafado badan oo ku yaala gobolka banaadir taliyaasha qeybaha kala duwan ciidankaasi ayaa sheegay inay sii socon doonaan howlgalladan tani inta magaalada muqdisho ay ka noqon doonto goob nabadgelyada laysku hadleyn karayo halka warkaasi aad ka dhageysaneysaan oo idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya akhbaaraadka dibaddana dowladda dalka ukrein ayaa ka hadashay qabsashada ciidanka ruushka ee magaalada dagaalagu magac bakruud ee ku taala gudaha dalkaasi ukrein dagaal loo qaatay muddo saddex toddobaad oo ka socday magaaladaasi ayay ciidanka dowladda dalka ruushka u suura gashay inay gebi ahaanba ay gacanta ku dhigaan magaaladaasi taliyaha ciidanka haweengar ee ah ciidan si gaara u tababaran ee hoostaga dowladda dalka ruushka loona diro goobaha dagaaladu ay ka socdaan ayaa sheegay in ciidankoodu si buuxda ay la wareegeen magaalada baktuur lagu magacaabo islamarkaana ay sheegeen in ay wadaan baadigoob ku aadan ciidamada ukrain ee ka dagaalamaya magaaladaasi waxaana tali uu sheegay in godad hoostooda ay ku jiraan ciidankaas islamarkaana goordhow laga soo saari doono magaalada ayaa u muuqatay gebi ahaanba inay mid baabaadinsa markaana aysan qaar ka mid ah dadka goobahaasi ku dhaqaana ay isaga hayaameen baqda inay ka qabaan madaaficda ba-an ciidamada dalka ruushka ay ku garaacayeen maalmihii lasoo dhaafay magaaladaasi guud ahaana warkii subaxnimo idaacadda dalsan waa nageynta
wararkaad la haysaa hoobsiima uhelidoodiiyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaabaa talal hel